الرحمن الرحيم السلام على بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhegeystayaal maalin faylaha ka dhowaada qodobada warkaana hiraamna muunka dorkroon ee idaacadda raadiyo baydhabo ee sinhayta dhegaystayaal meelkumada soomaaliya oon ka ammuuday gabartumay saddex jare oo la kasamay gudniinka fircooniga midowda musharaxiinta soomaaliya oo waraakusaar xilqaadistii la kasamay mas-uuliyiin ku tirsan taliska nabadsugidda soomaaliya hogaamiyaha jubbaland holokudalbadan tuusaagudbi liiska musharaxiinta aqalka sare ee deegaanadaas akhbaaraadka banaankana dhegaystayaal welibankudoor korona xildhibaanad ilhaan cumar oo ka taliyda in la abuuro golo la dagaalamo islaam nacaybka iyo dowladda ruushka oo hasaari diyaarad hundurmadan diidii dowladweynaha maraykanka maalin fayle dhegaystayaal weliba barayso sabtee u taariikhda miilaadiga weliba ee ka beegantaa labaatiyo afarta bili toddobaad sanadka lamaada kun labaatiyo kowka intaasi weliba hayna qodobadii warkaana hiraamnimo unku dar koronay haddana ka dhawada dhugun sidaal warkii hiraamnimo oo faahfaahsan maalin faylah dhegaystayaal gabar tumiyo saddex sano jare oo ku noolaytay tuulada jeeni leh ee deegaan deegaan ahaan hoosadasa magaalada gaalkacyo ee maamulka galmudug weliba aan mudday dhiigbax kureed markii laga sameey gudniinka fircooniga gabartun yar oo laka magacaabay jari fartuun xasan axmed weliba sabiin arrintian qoobsatay warbaahinta caalamka iyadoo laku warmahay dhacdada untii eetanka horeyti tanqiyo sanadkii lamaada kun tumiyo siyeedkii oo xilligaasay gabar toban sano jare saasnimada yaananka dhamatii ee gudniinka fircooniga laka sameey weliba raadinay baabuur si unan deersana cisbitaalka laakiin waynan suurtagalna intii una qaadna gabartaana ma ogaana ma ma ogayna ma ogaan marna maslahayna gabartiya si degdega ka dhabadaasa baabuurka waliba ninkooy markii damba oo un gabartaan amoodi markii un aragnay un gabartaanaya amoodi nasiib dor eedan walwalnay saasayna waliba warbaahinta sheegay nadiifo aadiye hooy nadiifa iyo waliba ee sheegda in gabartiya yeelroogdii xila iyo dhiiga baxaas xilligii dhiiga xilligii dhiigbaxa kadhi saaslamada waa dhiigbaha weliba ha bilowtay farsaha galabnima ilaa ay ka amooda si gabartay gabartay weliba haytay too dhiig baxaas yeerti sidoo kale awka dhalay gabartaas fartuun yowsiina hindhoona fukaye weliba uus warbaahinta caalamka sheegay in gabartiis iyo ku caawi jartay shaqada guriga waana haytay gabar eedan fayla waalidka fartuun iyo kaqoomameeya geerada ariitiyo welibana markaasi xaqii jaraa in tan nasiib dareeta islamarkaana iyo ku qaldinaa in gabartiyo saas la guda dhacdadu naxdintalaya weliba iyo laakuwarmahaye indieta tan intii adheedii horaantay bilong una ku guda jarna maalmo kooban kureed weliba sheekada gabartaas qabsatay warbaahinta caalamka golaha midooda musharaxiinta soomaaliya weliba war-saxaafadeeda ku saarana tallaabadii ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya xilkaqaadistan ka sameeyay saraakiil ku tirsan hay-adda nabad sugidda welibana farmiindirana madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya anka horeyn golaha iyo weliba taageerana go-aanka ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilka qaadistan ka sameeyay madaxa shaqaalaha hay-adda nabad sugidda soomaaliya cabdulaahi kulanajiis iyo taliyaha nisa garoonka iidangade ee magaalada muqdisho cabdulwahaab sheekh haanasey oo laha kasheegay qoraalka intii oo iska dayeen in si sharci dare oo dastuurka muwaafaqsanayn horsurmaan muwaadiniin soomaaliyeed oon safaray magaalada garbahaarey ee gobolka gado golaha oo ku duulow marxaladda adag ee dalkuusa marahaya iyo xaaladda shalguurka doorashada soomaaliya weliba oon ka baaqayna dhammaan laamaha ammaanka dowladda intii oo qaadadan amarka dowladda gaar ahaan xukuumadda si wada jir landhowra dastuurka iyo saraynta sharciga waana lankadheerada wal kasta oo khilaaf sheeno korya la keeni bayaanka midowda sidoo kale golaha midowga iyo weliba waxay sheegayna in tallaabada ra-iisul wasaaraha uskabaaqi eta tamarkaasay indiidasa qof kasta oo dowladda ku tirsan in awoodo dowladda isticmaala waana qof kasta muwaadinka ku horsurma in deegaanshay usanbaha oho ka ololeey guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka jubbaland weliba gudbana codsi weliba codsigan gudbina madaxweynaha jubbaland axmed midoobe oo ku kacodsadaan intii ho gudbiyey intuusaa gudbiyey liiska magacyada tartamow liiska aqalka sare weliba la filahaya maalmaha hadareera in jubbaland ay ku bilaabato doorashada aqalka sare ee baarlamaanka iyadoo la kasaleeo iyadoo la kasalayo jadwalka doorashada ee guddiga doorashooyinka heer federaal jubbaland weliba nagadaasi maamulkii koreya oo shaaciya in tallaabada us iyo waqtiga is ilaali doona madaxda kale ee dowlad goboleedyada yadhaniga kiisha weliba ee kujanana diyaar garowgii ka dambeeyay ee doorashada welibana markaas yoonan gudug maalmaha dareer gudug gala doonana doorashada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya meelo warkaasee dhegeystayaal sinkukuyaahii raamdhamaadan weliba waa idaacadda raadiyo baydhabo ee magaalada baydhabo haddana akhbaaraadka bannaanka ilhaan cumar oo ku tirsan golaha wakiilada mareykanka koongareeska weliba gudbiday qorasho la abuuro golaha aan qaabilsan la dagaalamo ka islaam naciibka qorashoonya ilhaan ilhaan cumar weliba iyo garabgarab kala haytee xildhibaano kale oo xisbiga ku tirsan ilhaan iyo kooxdii iyo weliba ankabaaqana wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda mareykanka antonio blink intii uu sameeyay xafiis angaare kaasi oo ka shaqeeyo doona xiriirka iyo dadka islaam naceybka ka abuuran ee kasii fidahaya caalamka faranyahandhigdii bartiya twitterka weliba ay artay waa intii ka baraarugan islaam naceybka waa intii la sameeya walaayi karaankane oonan korsada korno shakhsiyaadka walaaga sameeyo arrintun yaa weliba too markaas nagati dadaaloonan ka jarna intiinu raadina xuquuqda dadkii islaamkahe oo ku nool caalamka meel kasta adduunyada ku nool weliboon aragnay waana korankahay islaam naceeb welibana jaramiil badan oo caalamka kubadda taasay oo sababtii in si wada jire islaam naceeb lanka abuuro dadka kale warqada landari blink ee ilhaan cumar iyo labaatiyo saddex xildhibaan oo ku tirsan golaha xisbiga dimuqraadiga iyo weliba ay ku codsadana wasaaradda arrimaha dibadda mareykanka intii ay samaytay hay-ad lamida hay-adaha la dagaalamo ka yuhuud nacaybka sida uuse sheegay wargeyska daily mail waa in waa in waa inti laha bandhigka wakhtigus mareykanka sida adag istaaganku surmi lahaaye taageero ka xorriyadda diimaha shalga diisan ee dhammaan dadka iyo mundaanta iyo qalaman si markaasay meelolanku saar islaam nacaybka saasayna weliba warqadaas noocaasayna weliba helay telefishinka c n n sarkaal sare oo ku tirsan aqalka cad iyo talaadadii weliba uuse ka dhawaaqay in madaxweynaha baidan uusan dhowaan magacaabo doono qof shaqadiisa etaa intii usanagada danjira sigaaran la dareeri doono islamarkaana la dagaalamo doono arrimo la xiriira yuhuud nacaybka kooxda dimuqraadiyiinta iyo marar badan iyo oo xildhowr xildhibaan ku kooban weliba codsin dirana dowladda oo ku saabsan in guddigaasay la sameey shirjarayd welibay ku qabadana dalkaas welibani oo ka sharaxna sida adag iyo oonfadaha in la tixgeliyo codsasho xildhibaanada iyo weliba sidoo kale ka codsadana wasiirka arrimaha dibadda in sanad walba xogto dowladda ee xuquuqda bini-aadamka iyo sulwadaaga walaay macluumaadda ku saabsan islaam nacaybka ilhaan oo kumidda sadada sadiida xildhibaan ee muslimiinta aqalka wakiilada iyo weliba iyo weydiyahana dadaal badan iyo onkajarnana in la helo matalaad rasmiya oo islaamka ka dhexlaya golahaas maalintii talaadada taliska militariga ruushka weliba munaasabad goobjoog usa ku hay madaxweyne valadimir putin kadaha furana diyaarad cusub oo noocsheiya noocshi cusub taasi ootaasi oo laka magacaabo jackmed xogto ku saabsan naqshada iyo awoodo diyaaraddu dagaal oo jiilka shanaade iyo weliba laaka bandhigka xalfad iyo kudheedi duleedka magaalada moscow khubarada kaxeel dheer diyaaradaha dagaalka iyo diyaaradan cusub ee ruushka sameeya kadhax kuguuxasa mid la tartamow diyaaradaha iyo haysdan militariga mareykanka ee laka magacaabo f mins soddon iyo shan taasi oo wadamo badan laka horsurmi laakiin ruushka weliba damacsinya in markiiba diyaaradan casrigae usukugada dalal shalgidiisan waana landhoofiya kureedna iyo hagadadan sida kacad xogta ilaa iyo hadda la heli diyaaradun dagaal ee jekmed iyo waliba fududeeseyo waliba fududeese diyaarada lama motor leh welibana markaas diyaaradu eeta diyaarad cusub ilaa shangataal iyo walaayiku badan yaa yo jiheey korta weliba diyaaradan sidoo kale awoodo letaa inay hawada hawada iyo anjarta fasaxda diyaarada haanasay oo duuliya an sameeyana weliba ay markiiba qaadase ee todoba dhibic shan tan oo hube diyaaradun iyo weliba iyo welibeeta diyaarad awoodle islamarkaana iyo awooda in meelo badanya duqayta teknolojiyada laka sameeya diyaaradun oo jiilka cusube weliba tilmaamase toos koraan qaadasa shaqada shaqada matoorka saaran diyaaradaas saynis yahanada warshada asaarta diyaaradaas weliba sheegana in lanka talagalay in la muduuliya iscaabiyo diyaaradaasay iyo wadaan warkii dhegeystayaalisan kula dararteen raadiyo baydhaba taninkeyintanu kulmaana warkun warlamade ammaana allah